bismi illaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanaya oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa habeennimo jimco ah oo ay sabti soo gelayso taariikhduna ay ku aastaysan tahay kow iyo labaatanka bisha julaay sanada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhageysiga warka raadiyo wardheer oo dhan weerar qorshaysan oo isugu jiro ciri dhul ayaa waxaa lagu qaaday qaybo ka mida gobolka shabeellaha hoose iyadoo weerarka iska gaashanaya ciidamo dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwo maraykan ah oo la tilmaamay in xalay saqdi dhexe weerar ay ku qaadeen deegaanka tuuratorow ee ka tirsan gobolka shabeellaha hoose wararka ku saabsan weerarka ah ayaa goordhow soo baxay waxaana la sheegay in diyaarado helikobtar ah ay ku degeen ama ay ku dileen ciidamo duleedka deegaanka torotoro kadibna uu iska horimaada xoogan halkaasi ka dhacay dadka deegaanka torotoro ayaa sidoo kale waxay warbaahinta u sheegeen in khasaaro uu soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay gaar ahaan dhinaca al-shabaab si kastaba ha ahaatee weerarka lagu qaaday torotoro ayaa ahaa kii ugu horreeyey oo iyadoo horey dhowr jeer weeraro ay ku ciidamada dowladda iyo kuwa garabsanaya ee ajaaniib ah oo ka socda waddanka maraykanka ciidamada maraykanka ah ayaa si gaar ah u tababaray u tababaran ayaa kala qayb qaadanaya ciidamada dowladda soomaaliya weerarada gaadmada ah ee laga fulinayo qaybo ka mida gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan saldhigyada ay leeyihiin kooxda al-shabaab ee ku yaala qaybo ka mid tartamaha iyo koonfurta soomaaliya askari maraykan ah ayaa ku dhintay mid kalena waa mid kalena wuu ku dhaawacmay weeraradii ay inta badan ciidamada dowladda iyo kuwa maraykanka iska kaashanayeen kuwaasoo ka dhacay deegaanka beri ree dhowaan waxaana haatan weerarkan uu ku soo aadayaa iyadoo la sheegayo ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa ururka al-shabaab ay beryihii dambe si aad ah ugu dagaalamayeen qaybo ka mid ah gobolada dalka gaar ahaan goobaha ay shabaabku gacanta ku hayaan oo ay weerarada ku yihiin sida la sheegay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya warar dheeraada ayaa waxa ay kasoo baxayaan afduuba saddex ruux oo dumar ah oo ka tirsan hay-adda maxalli ah oo ay ku shaqaynayeen howlaha miina baarista ah gudaha qaybo ka mid a gobolkaasi hiiraan iyadoo la sheegaya weerarkan inay ka dambeeyeen kooxda al-shabaab dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ayaa waa berigii hore ee jimcihii maanta waxa ay weerar ku qaadeen deegaanka farlibaax oo ka tirsan ama qiyaastii shan iyo afartan kilomitir u jira dhinaca waqooyi galbeedkana ka xiga magaalada beledweyne iska horimaad kooban oo goobta ka dhacay ayaa waxaa lagu dilay nin ilaalada shaqaalaha hay-addaasi ahaa iyo sidoo kale qof shacab ah ilaa yesf oo kalena waa hubtay wayna ku dhaawacmeen sidoo kale weerarka kooxda weerartay deegaanka farlibaax ayaa waxay horey u kaxaysteen laba gaari oo mid ka mid ah ay leeyihiin hay-adda gabdhaha laga qafaashay mid kalena waa midkoodna waxaa la sheegay inuu ahaa noogo laakiin al-shabaab dhinacooda waxay sheegeen in ay weerartay saldhig ciidan liubolis ah halkaasi ay ku lahaayeen waa deegaanka firlibaaxe ilaa iyo hadda wax war ah oo dheeraad ah kama soo bixin gobolka hiiraan gaar ahaan maamulka sidoo kalena shabaab kama hadlin halkaay la aadeen gabdhaha ay ka afduubteen hay-addaasi halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer wadaadka mayalka adag ee ka tirsanaa horey kooxda al-shabaab haatase la sheegay inuu ku gadoodsan yahay qaybo ka mida gobolka bakool mukhtaar ruubo cali abuumansuur ayaa waxaa la sheegayaa inuu iska diiday codsi kaga yimid xoogaga al-shabaab oo ka dalbaday in mar kale uu ku soo biiro ururka kadib markii dhowaan dowladda maraykanka ay ka qaadeen xayiraadii saarneed guddoomiyaha degmada xudur maxamed macalin axmed oo la hadlayay idaacadda v o e da ayaa waxa uu sheegay in al-shabaab ay ka codsadeen mukhtaar ruubo cali in uu dib ugu noqdo kooxda hase ahaatee uu arrintaa ka horjeestay al-shabaab ayaa waxaa la sheegay in ay ku hareereysan yihiin deegaanka uu ku sugan yahay mukhtaar ruubo cali abuumasuur oo ku dhow degmadaasi xudur ee gobolka bakool waxaana nagu maqaala ah ayuu yidhi in al-shabaab ay ka codsadeen mukhtaar in mar kale kooxdaasi uu ka mid noqdo balse uu iska diiday sidaasi waxaa warbaahinta v o e da u sheegay guddoomiyaha degmada xudur al-shabaab ayaa waxa ay sheegeen in ama ay shaki badani ka qabaan mukhtaar ruubo cali inuu ku biiri dhinac inuu ku biiray dhinac kale taasoo caqabada ku noqon karto joogitaankooda deegaano ka tirsan gobolkaasi bokool iyo bayba hadalkani haatan kasoo yeeray guddoomiyaha gobolka ayaa imaanaya xilli muddooyinkii dambe warad wale ay kasoo baxayeen ka mid ahaanshaha kooxda al-shabaab mukhtaar ruubo cali abuumasuur oo horey ugu dhaliilay kooxda in ay baalmareen hadafkii markii hore loo aasaasay xaalada deegaanka waa degmada xeraale ee ka tirsan gobolka galgaduud ayaa waxaa maanta ay ka ka degan tahay marka laga reebo rasaas goosgoos ah oo halkaasi ka dhacayso kadib dagaal u dhexeeyey maleeshiyaad taabacsan ururka ahlu sunna wal-jameeca iyo dadka deegaanka wariyayaal ku sugan gobolka galgaduuda ayaa waxa ay soo sheegayaan in weli ay is horfadhiyaan dhinacyadii dagaalamay oo kala ciidamo ka tirsan ururka ahlu sunna iyo dadka deegaanka sidoo kale wararka ah waxa ay sheegayaan in dadka ku dhaawacmay dagaalka shalay ay gaarayaan shan iyo labaatan ruux kuwaasi oo la soo gaarsiiyey goobaha caafimaade ee caabudwaaq cadaado iyo sidoo kale gobolka galgaduuda qayba ka mid a degmooyinkiisa ahlu sunna wal-jameeca ayaa la sheegayaa dagaalka in looga itaal roonaaday waxaana ciidamada deegaanka ah la sheegayaa in ay gurmadyo kala duwani ka helayaan magaalooyinka cadaado iyo sidoo kale deegaano ka tirsan gobolka galgaduud kuwaasi oo ay taageerayso sida warar hoose ay sheegayaan maamulka galmudugga mid ka mida wariyaasha ka howlgalaya gobolka galgaduud oo qadka taleefoonka kula hadlay raadiyo wardheer ayaa ka xog warramaya khasaaraha ka dhashay dagaalkii shalay ka dhacay magaalada iyo xaaladda saaki sida ay ahayd magaaladaasi
waa mahadsan tahay maxamedu sidaa sheegtaba shalay bay ahayd labadii duhurnimo markay dagaalo ka bilaabeen xalay maqribkii dagaaladaas soo gaareen khasaaro ayaa ka dhashay dhimashada dhaawac lahaa dagaaladaas ku dhawaad waxaa ku dhintay toban ruux dad gaaraya oo ah dhinacyadii dagaalamayay iyo weliba dadka shacabka ah dadkii markaas ku haleeshay guryahooda ku sugan xababaha maxamed sidoo kale dhaawacyada waxay gaarayaan ilaa shan iyo labaatan ruux way gaarayaan inta lasoo gaarsiiyey goobaha caafimaadka kala duwan ee gobolka galgaduud sida caabud cadaado iyo weliba xarunta gobolka galgaduud oo markaasi dhaawacyo badan keenay marka xaaladda markaa saas ayaa shalay lagu kala joogay saaka xabado goosgoosa ayaa laga maqlay gudaha magaalada laakiin si toosa dagaalkii shaloo kale ugama dhicin xaalad taagan oo saas oo tii shaloo kalena ma jirto laakiin xabado ayaa la maqlaya saakay qaybo kamid ah ee magaalada dhinacyadii ku dagaalamayay gudaha magaalada waa ay ku sugan yihiin warar kala duwan oo cidna xaqiijin waa ay kasoo baxaya laakiin hadda in qaybo kamid a ciidamadii ku dagaalamayay daafaha magaalada iyo gudaha magaalada inay weli ay ku kala sugan yihiin isla markaasina maanta isbitaalada lagu dabiibayo mataqaana tisheed dadkii dhaawac ahay maxamed waxaa xusid mudan dhinacyada ku dagaalamaya gudaha deegaanka xeraale ee waqooyiga gobolka galgaduud markaasi ma jirto ilaa hadda cid ka hadashay oo si toos ah uga hadashay mataqaana tishadeeda ama sababaha dagaalkaasi keenay iyo ka hadashay midna ma jirto laakiin maxamed waxaa xusid mudan in in dhawaalada muddo asbuuc ku dhawaad gaarayso inay ciidamadaas hor fadhiyeen oo gudaha magaalada iyo weliba daafaha magaalada ay isku hor fadhiyeen waayahay warar ayaa sheegaya in ciidamadii ahlu sunna ay dib kaga soo laabteen goobihii dagaalka oo looga gacan sareeya wararkaasi meesha maasanta maxamed wararkaas warar la maqlay laakiin ilaa hadda cid xaqiijisay inay soo faarushiyeen faransiinihii cid cadaynaysa ma jirto ayagina kamaysanaa dadka deegaanka nooma xaqiijin waan ku daynay inaan isaan fara badan sameyno oo qofkaas aan ogaano laakiin inama suura gelin in ay markaasi faransiinahooda soo faarujiyeen laakiin haddii wararkaas aan xaqiijino iyo wixii kusoo kordhaba xaalada guud iyo dhaawacyada xaaladooda oo dhaawacyo liita ay jiraan oo degmooyinka markaas isbitaaladooda lagu dabiibayo in mataqaana tisheg aan dib uga soo gudbin doono
warkii oo aada fiidnimadan ka dhagaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga maqlay oo waa naga intaa saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idin akrinaya warkah idiina soo saaray intaynu dib u kulmayno mar kale sidaasi nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu